barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka ee afhimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca bisha juunna waa toddoba sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idin hayna dhegeystayaal waxaa ka mid a wiil dhallinyaro ah oo ku koray baadiyaha oo wax ku bartay dugsiga sare ee abaarso ee duleedka magaalada hargeysa oo toddobaadkan ka qalin jebinaya jaamacadda m i t ee dalkan maraykanka markii hore anigu soo korayey reer baadiyuun baan ahaynoo waxaan doonayay inaan nolosha ka gaadha markaa waxay ahayd un inaan boqol geela yeesho magaranaysa iminka anigu waxaan dhigtaa electrical engineering iyo iyo computer science laakiin aniga goolkayga adigu nolosha waxa weeye inaan dadka tususa loo isticmaalo technologiga waayo haddii inaan technology isticmaalin weligeenna ma gaadhin adduunka sidoo kalena waxaad maqli doontaan bandhig hiddaha iyo dhaqanka soomaalida lagu soo bandhigayey oo lagu qabtay magaalada jabuuti marka kuwana waa xeedhooyinkii oo kale kuwana waa gorfihii kuwana waa dheelihii kuwana waa dabaqdii kuwana waa kuulihii dhaqanka kuwana waa kuwii cambaarhka idinku lagu soo casriyey kuwana waa dhaqanka un ka bedelnay kuwana dheelahan oo kale waa dheelihii alaabada jabaya lagu qaataa lagu diraa mana kuwana kale waxay nagu qaataan shan iyo toban cisho labaatan cisho waxaa nagu qaataan xabaddii waxaan siinaa shan iyo toban kun qashiidooyinka aan ugu talagalay bishan barakaysan ee ramadaanna waxaa ka mid a in almuxiba man salla cala nabi wa aalihi fi sirri walclaani wa ana man salla calayhi waaxidaha salla calayhi
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo xiise badan ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii dunida
wakaaladaha wararka u faafiya dalkaasi iiraan ayaa ku warramaya laba weerar oo waaweyn maanta inay ka dhaceen dalkaasi kuwaasi oo mid ka mid ah lala beegsaday xarunta baarlamaanka ee dalkaasi kan kalena qabriga hogaamiyihii hore ee dalkaasi ayatullah ruuxullaahi khameyni weerarka qabriga khameyni ayaa waxaa la sheegay inay ku lug lahaayeen saddex nin iyo mid ismiidaamiyey kuwaasi oo galay qabriga oo ku yaala koonfurta magaalada tehraan halkaasi oo dhowr qof ay ku dhaawacmeen wararku waxay sheegeen in booliiska ay xireen ugu yaraan hal qof islamarkaasina ay direen mid kale weerarka lagu qaaday xarunta baarlamanka ayaa waxaa ka soo baxaya warar iskhilaafsan iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in afar nin oo hubaysan ay ku lug lahaayeen tuugasho lagu dilay hal qof dhowr karna lagu dhaawacay oo ay ku jiraan ilaalo wararka qaar ayaa waxa ay sheegeen in mid ka mid ah xildhibaanadana ay ka soo xigteen in raggii weerarka soo qaaday la qabtay
afhayeen u hadlay xukuumadda dalka faransiiska ayaa sheegay in ninkii dubbaha ku weeraray saraakiisha booliska ee magaalada baariis inuu ahaa arday diyaarinayey shahaadadiisa doctoratka islamarkaana aan weligiis looga cabsan in uu ku lug yeesho arrimaha xag jiraynta christopher castaner ayaa waraysi uu siiyey idaacadda r t l ku sheegay in ciidanka boolisku ay arrintan ku tilmaameen fal argagixiso
iyadoo boqolaal dhallinyaro oo soomaaliya oo tahriibaya ay badaha iyo saharaha ay ku dhintaan sannad kasta ayaa haddana waxaa rajada kumanaanka dhallinyaro kor u soo qaadaya markay arkaan dhallinyaro iyagu ku soo koray nolosha baadiyaha iyo tanqaxootiga oo ah nolol aad u adag oo haddana muddo kooban gudaheed horumar baaxad leh ka gaaray xagga nolosha mubaarag maxamed maxamuud oo toddobaadkan ka qalin jebinaya jaamacadda culunta teknolojiyadda casriga ah ee m i t oo ka mid ah jaamacadaha ugu qaalisan dalkan maraykanka ayaa tusaale u noqonaya dhallinyarada doonaysa inay heer sare ay ka gaaraan tacliinta iyo horumarka mubaaraka waxa uu ku dhashay dhulka soomaalida ee dalka etoobiya waxaana waxbarashadiisa ka bilaabay magaalada hargeysa dugsigii sarena waxa uu ka galay abaarso teg kadibna waxa uu deeq waxbarasho ka helay jaamacadda m i t oo toddobaadkani uu ka qalin jibinayo zahra cabdi axmed ayaana warbixinta nooga diyaarisay mubaarag maxamed maxamuud waxa uu jiraa da'aadda shan iyo labaatan sano jirka waxa uu ku dhashay baadiyaha gobolka soomaalidu ay degto ee etoobiya wuxuuna ku soo qaatay noloshiisa xoolo raacisnimada baadiyaha oo uu ku soo gaaray kuray dhowr iyo toban jira isagoo markii dambena u soo gudbay xeryaha qaxootiga ee etoobiya oo ay ayeediis keentay kadibna uu ku noolaa muddo aad u dheer tan iyo intii uu ka yeeshay hamiga ah in uu magaalo usii gudbo oo uu wax barto si uu u gaaro heer sare jilalka intaan joogay waxaan la joogay hooyadii aabahay oo reer reer baadiyaan ahayno marka adigu ari iyo geel iyo iyo dee iyo waxaan ahay loo maanaan lahayn anaka ari iyo geelun baan lahayn oo adigu markii u horreysay maqasha ariga yaryar baan ka bilaabay inaan raaco kadibna adigu arigii waaweynaa iyo geelii baan ku wareegay marka adigu waxaan doonaya inaan nolosha ka gaadha markaa waxay ahayd un inaan boqol geela yeesho magaranaysaa waa garta kadibna adigu markaa aan qaxoontiga arkay oo iskuol lahaa un baan ayuun baan ogaaday inay nolol ka duwan taan ku noolaa jirto sheekada xiisaha leh ee mubaarag ayaa waxa ay bilaabatay markii uu ku noolaaday xeryaha qaxootiga oo uusan cidna ku haysanin taasoo ku adkaysay noloshiisa sii joogista kadibna waxa uu dib ugu soo gudbay magaalada hargeysa halkaasi oo u soo raacday ayadiis hase yeeshee uu ku bilaabay waxbarashada aasaasiga markii ay ayadiis dib uga noqotayna ay noloshu aad ugu sii adkaatay inuu ku noolaado hase yeeshee derbijiif daryeel caafimaad iyo cunto aan ku haysan uu ku noqday halkaasi inkastoo waxbarashada aasaasiga ku dhamaystay ilaa iyo intii uu ka gaaray macadka abaarso adigoo hargeysa markaan tegay kadib ayeydayna way xanuunsatay oo iyaduna markaa loo raray meesha kadibna intaan hargeysa joogo o dhan adigu iska iska adigu hom saaxiibuumaa iskala noolaa un iyo iyo kolaan kolba meel tagoon wax ka soo cuno magaranaysaa guri maan lahayn ayeydayna way xanuunsatay oo waxa qaadatay inana dhashay waa gartay marka noloshaasi gebidhacleynaysa adigoo kusoo koray mubaaragow oo laga soo bilaabo baadiyaha iyo noloshii adkeed iyo markaaad haddana dib uga soo gudubto aad soo martay haddana qaxootigii haddana aad hargeysood ehel iyo hoy ku laheen haddana aad joogtay maantana heerkan aad marayso oo aad u muuqato qof guulaystay inaad taho jaamacadaha ugu waaweyn mid ka mida kasoo baxday maraykanka maxaad maxaad dhihi lahayd marka maxaad ku sifeyn lahayd maantana noloshaada dhinaca kale adigu adigu adigu waxaan adigu waxaan ku sifayn lahaa adiguna noloshu sideedaba way iska iska iska dhibaata un weeye markaan adigu marka markaan iska baxadegayo hargeysa iyo markaan xaggan joogay kolley sidaan dareermadaydu waa isk isku wada midun weeye laakiin waxa waxaa jira inaan aaminsanay inaan waxyaabo badan u qaban karo imika dalkii ama dadkii ama ma naftayda aan u qaban karo magaranaysaa marka adigu baawar waxaan ahayn oon aan dareemayaa ma jiro oo oo isbedeli inkastoo mubaarag maxamed maxamuud ay ayeediis la jeclaatay isaga oo reebaadiye ah in uu waxbarto haddana aabbihiis iyo hooyadiis labaduba miya ayay ku noolaayeen oo uma aysan oggolayn inuu aado iskuul sida uu sheegay isaga oo soo dhammaystay nolol seegseeg u muuqata oo ku adkayd hamigiisa inuu meel mariyo balse markii dambe ka dhigtay inuu nasiib u yeesho tacliinta mid ka mida loogu jecel yahay haddana mid ka mida jaamacadaha ugu sarreeya ee dunida uu ku qaato oo uu ku gaaro mubaarag oo ku dhabar adeegay waxbarashada aan cidina ku saacidayn ayaa nasiib u yeeshay inuu helo mid ka mida jaamacadaha dalkan maraykanka ugu waaweyn ee xagga teknolojiyadda casriga ah loogu jecel yahay wuxuuna toddobaadkan ka qalin jibinayaa jaamacadda ku taalla gobolka massachusetts ee la yidhaahdo m i t halkaasoo hamigiisa uu ahaa balse inkastoo fursaddan uu helay weli mubaarag maankiisa waxaan ka bixin inuu waxbaro dhallinyarada aan iyagu fursadda waxbarasho u helin in ay dibadaha yimaadaan amaba jaamacado ay ka baxaan macno leh ha iminka anigu waxaan dhigtaa electrical engineering iyo iyo computer science baan ka ayaan ku qalin jabinaya ma garanaysaa waa garta kadibna sanad adigu sanad iyo bar kalean usii joogayaa inaan masters diyaariyo laakiin aniga goolkayga adigu noloshu waxa weeye inaan inaan kambaniyo iyo organizationno bedela waddanka soomaaliya iyo somalilan oo wax u qabta si kastoy ahaataba mubaarag maxamed maxamuud iyo kuwa la da'da ah ee soomaaliyeed waxaa badankood la degay dhibaatooyinka ka jira dalka iyo kuwa qurbaha ee tahriibka dhallinyarada ku haysta inkastoo iskuulka abaarso uu caawiyey inuu waxbarto oo ka soo baxo halkaasi kadib dadaal badan oo uu muujiyey haddana waxa uu noqday mubaarag gundhiga heer inuu ka gaaro nolosha ku dayasho mudan gaar ahaana dhinaca waxbarashada warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay zahra cabdi axmed halkaad weli naga socotaan dhegeystayaal waa washington
ramadaan mubaarak idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatan jabuuti magaalada jabuuti waxaa lagu qabtay carwo lagu soo bandhigay hiddaha iyo dhaqanka soomaalida oo lagu soo sameeyey gobollada dalka jabuuti halkaas oo ay dad badani u daawasho tegayeen qaar badanina ay iibsanayeen alaabta dhaqanka wariyaha v o a sagal siciid faarax ayaa warbixinta nooga soo dirtay halkaasi dalka jabuuti ayaa sanadkiiba mar waxaa lagu qabtaa bandhig dhaqameed sanadkan waxaa soo qaban qaabisay marwada koowaad ee dalka jabuuti marwaqadre maxamuud xayd waxayna u samaysay dhammaanba qaybaha kala duwan ee dadka farshaxanka ku shaqaysta waxayna ahayd muhiimadiisu sidii dadkaasi ay dhaqaalo uga heli lahaayeen islamarkaana ardada iskoolada iyo qaybaha kala duwan ee dhallinyarada dhaqanka loo xasuusin lahaa waxaana sidoo kale dhinacooda ka faa'iidaysta marka la qabto bandhig dhaqameed dadka qurba joogta ah haddaba qaar ka mida dadkii ka faa'iidaystay bandhig dhaqameedkaasi oo soo bandhigay farshaxano kala duwan ayaan wax ka weydiiyey bal waxyaabaha ay soo bandhigeen iyo sida dhallinyaradu ay uga faa'iidaysatay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa nasre xasan xagaa idriis waxaan ka socdaa gobolka cali sabiix gaar ahaan cali sabiix ayaan ka socdaa gobollada way wada yimaadeen waan wada joognaa waxala wixii gobolka hoos yimaado o dhan caleecadde hool hool casaama waan wada imanay waxaan u joognaana waa bandhiga dee waa ka alxamdulilah maxaad soo bandhigteen gobolkiin gobolkayga waxaan soo bandhignay sida casaamo oo kale waxay samaysaa maxay ahayd harqadaha ayay samaysaa khadka lagu sameeyo waxay samaysaa saabuunta waxa kaley samaysaa maxay ahayd buujiga wax badan bay samaynaan casaamana annaguna waxaan samaynaa waxa faraha lagu sameeyo oo kale sida qufadaha kuusha maad aragtaan maxay jaraha waxa oo dhan baan samaynaa sida xeedhahoo kale dee farshaxanka wixii wixii la sameeyo o dhanba waan samaynaa oo dhaqankeenna ah wallahi dhaqankeenna waa wax fiican nin walba dhaqankiisa haddii uu ku camalfalaya aad bay u fiican tahay intii hore aad umay fahansanin dhalinyaradu maanta way fahmaan qaar baa kii gacanta naga iibi lehe qaar baa golxadkii caadiga maabad keentiina leh qaar baa kii fidhinka maad keentiina leh dhallinyaradu macalhablaha way yimaadiina way eegaan in badan boqolkiiba siddeetan wayna soo mareen oo waxaana weydiinaya waxaan bayna weydiinaya qaar baa yidhaha waxaan muxuu yaho qoranaya ciyaal iskoolkao kale weyma buug bay sitaan waxaan muxuu yahay waan u kala sheeg sheegnaa waxaa bayna weydiinayaan way naga iibsadaan inta badan waxay naga iibsadeen gundhatayaal badan bay naga qaateen maanta ahaan oo macalguii baan deesin haynaa maaha in badan baa naga qaatay wixii o dhan macalkoba saana ayay doodoonaan walaahi waxaan hooyooyinka odhan lahaa kolley hooyooyin horaan annaguna ka soo jidaysanay ahayd oo waxaan haddii hooyooyin hore tulin ma keeneen dhaxal dadkii hore ka hadhay qof walba wixii uu leeyahay inuu dhaxal u reebuu jecel yahay waxaan jecel lahay had iyo jeer inaan ciyaal isku urnoon barno oo dee maad aragtaana inaan tusno ee hadhowtooda dhaxal u noqotay iyagana inaanu dhaxal baan soo ahayn maaha hooyinkaygu dhaxal bay soo qaateen annaguna dhaxalkii baan sidanaa wallahi waxaan ku boorin lahaa nin walba wuxuu garanaya inuu siiyo uu naga reebo dhaxalka ay ciyaalku naga reebaan iyaguna markaa way sii tabinayaan bay ka dhigantay dee maanta haddii dhaqankaaga aan aan sii dayno dhaqan xumaa nagu dhacays meel laga soo qabta male kolkaa qofka hadduu dee qof xun yahay waxaa la yidhaha qofku dhaqan xumaa laakiin qofka hadduu qof fiican yahay wallahi waa nin dhaqan fiican kolkaa dhaqanku uu fiican yahay waxaan leeyahay hooyooyinka nin walba wax garanayo inuu ciyaalka yar baro oo maad aragtaan saan iskuulladaba ugu darna dee waa inuu waxbaroo laga reebo naga reebaan baan jecelahay wallahi alxamdulilah maanta waxaan ku mahadinaynaa ilaahay marwada ayaana soo gacan qabatay oo khadarna soo gacan qabatay haweenku dee maanta halkay socdaan dee adiga arkaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaa la yidhahda faarax yuusuf maxamed weeran xidhiidhyaha dhaqankaan ahay marka waxa dhan waxa weeyaan waxaan ka shaqeyna waa dhaqanka dusana ka soo shaqeeyaa marka kuwan waa xeedhooyinkii oo kale kuwan waa qorfihii kuwan waa dheelihii kuwan waa dabaqdii kuwan waa kuulihii dhaqanka kuwan waa kuwii cambaarka ninka lagu soo casriyey kuwan waa dhaqanka ka bedelnay kuwana dheelahan oo kale waa dheelihii alaabada jabee lagu qaataa lagu diraa mana kuwan oo kale waxay nagu qaataan shan iyo toban cisho labaatan cisho waxaa nagu qaataan xabadii waxaan siinaa shan iyo toban kun oo far aw iyo iyadoo kuleer waan ka samaynaa iyadoo kaariya waan sabata way taallaa iyadoo roon way taallaa iyadoo nibad nucu doon yaan ugu sameyn badhaq ahaan imika ahaan u soo noolaanay horta marka jibitaan la eego xoog badhaqa imka loo faasiyay oo lasoo imkaan yar ururina oo dadka soo barbarana oo mar leyloobi baa jirtay isiba laakiin imika ahaan uu fiican yahay walaa xoog aad loo isticmaala imika oo la ururiyaa imika dhaqanka dhalinyaradu imika xoog boo yimaadin berigii hore may fahansani lakiin imika ahaan way bartaan ka u yar waa ka noo qor yidhahda imika waxaa yimaada badi jaamacadda oo kale markay ciyaar soo baxaan waa looga soo qasbaa baske boqolkiiba boqol dhereerta dhereerta yurubta ka mid oo dhan iyagu ku xoog bay ku yihiinba ko ka jiro ka maqanay xitaa ima keri waaye waa inuu waalidkiisu diray ku qasbaa waxaa ugu badan boortakaleeyada kuwa calanka calankii ay waddankay degayiin calankooga ma samayno iyo calankeenna iyo xeedhooyinkii gorofkii tibtii booyihii kabihii wixii oo dhan hidiraqa way qaataan garayskii way qaataan gudhatay way qaataan qorxadka qoon qorxadkii dee diyaaradii waa laga madnuucay kii birtii markaa isagoo qoriya ma samaynaysna uu diyaaradii la furi karay oo caadiga qoriya markaa saasuu qaataa isna dadkeenii imika dhoofay yurubta tegoo kale waa lagu soo caayay ka dhintay waxay idhahdeen keen dadkii gaaladii ugu xoogii wata calankoogii xeedadoodii imika waxay dhacay inay dib noogu soo telefooniyaan ay yidhahdeen dadkii marka lacagta soo diraan xawaalada soo diraan ka yidhahdeen hooyo noo soo iibi waxaa jibuuti way taallaa noo soo iibi laabtaas ay yidhahdeen dadka u badan imika xoog xoog xoog u qaata waa dadka yurubta ka tegey ka yimid dhagi sanadkii mar laba jeer baad sameeya saddex jeer baa la sameeyaa way kala duwan yihin laakiin kan oo kale waa sanadkii bar hooyadii dalka noo samaysay iyadaa noo qabatay haddana waan ku mahadinaa dee iska fiican tahay marka sidaa noogu dhiganna dee si fiican baa noogu noogu socotaa imika
aad bay umahadsan tahay sagal siciid faarax oo warbixintaasi jabuuti inooga soo dirtay ibrahim haatana annagoo ku jirnaa bisha barakaysan ee ramadaan ah waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka aan ugu talagalay
عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فالذكر يسال للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والإعلان وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى
صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من القسان كل يصلي لعلكم عليكم بل إذا أنت رحمة المنان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
عليك صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
يوم الخميس عصرها المجيد كشذغ من والبائل الهجران سميتها بحلية الأذان طمنتها في السر والإعلان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف qasiidada sidaas haddaynu kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbinaynaa
kulanti waxaan u wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha habeenkii xalay ahaana kulamo saaxiibtinimo ayaa waddamada qaar ee dunidu iskaga hor yimaadeen kuwii ugu xiisaha badnaa ayaa waxaa ka mid ahaa ciyaar xiiso badan oo dhex martay waddanka denmark iyo waddanka jarmalka kana dhacday waddanka denmark ciyaartan oo ay daawashadeeda ka soo qayb galeen shan iyo toban kun oo taageerayaal labada dhinaca ayaa qaybtii hore markay maraysay saacaddu toban iyo siddeed daqiiqo waxaa gool xulka denmark u dhaliyey wiilka ay ku duusho kooxda kubadda cagta ee tottenham ee waddanka ingiriiska ka dhisan ee la yidhaahdo christian erikson goolkaasi markii uu kooxdiisa u daafuray qaybtii hore waxa ay ku kala baxeen labadan dal hal iyo eber oo denmark ay ku hogaaminaysa hase ahaatee daqdadihii ugu dambeeyey ciyaarta ayaa jarmalku aad mooddo in uu ciyaartooydiisii waaweynaa uu ku xisaabtami jiray sannadkan fasax ay ku maqan yihiin ayaa wiilal yaryar oo watay waxay suuro geliyeen inay qaybta dambe ciyaarta gool la yimaadaan oo ciyaaryahanka la yidhaahdo joshua kimik una ciyaara kooxda kubadda cagta ee bayer munich ayaa daqiiqadii siddeetan iyo siddeedaad gool qurux badan u saxiixay kaasi oo keenay in ciyaartu ay hal iyo hal bareejo ah labada dal ku kala baxaan dhinaca afrikana xulka qaranka ee aljeriya ayaa waddanka geni waxaana ciyaartaasi ay ku soo gabagabowday labiiyo hal oo qaybtii hore ciyaarta sufyaan hani ciyaaryahanka la yidhaahdo ee aljeriya gool u saxiixay qaybtii dambe ee ciyaarta markii la iskugu soo noqdayna waxaa daqiiqadii konton iyo sagaalaad waddanka geni gool u keenay ciyaaryahan fore camara hase yeeshee hilaal suudani ciyaaryahanka la yidhaahdo ayaa daqiiqadii siddeetanaad gool u saxiixay xulka qaranka ee aljeriya sidaasina laba iyo hal ayaa waddanka aljeriya guushu ay ku raacday hase ahaatee waddamada qatar iyo north kuriya waxay labadan dal ku kala baxeen iyaguna laba iyo laba bareejo ah waa tahay haatan haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaa xusid mudan in maalmahan ciyaartooy fara badan ay kooxuhu doonayaan inay kala iibsadaan hase ahaatee ninka loogu doondoonista badan yahay ayaa ah wiilka reer monoko ee la yidhaahdo embabe ciyaaryahankaasi waxaa la leeyahay haatan wararkii ugu dambeeyena ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee real madrid oo horyaalkii qaaradda yurub ee kooxaha ku guulaysatay in ay ku doonayso lacag gaaraysa boqol toban iyo siddeed milyan oo ganiga ingiriiska walow la arkayay macallinka arsenal arsen wenger oo waddanka faransiiska dhex lugeynaya meel aan sidaasi kaga fogeyn ee magaalada monaco oo la leeyahay isaga iyo weliba ninka ka sarreeya ee la yidhaahdo gazides waxa ay xodxodanayaan kooxda monaco sidii ay ciyaaryahankaasi ugala soo wareegi lahaayeen macallinka arsenalna muddo dheer ayuu kooxdaasi monaco macallin u ahaa hase ahaatee manchester united iyo manchester city ayaa iyaguna ka mid a dadka ku xafiiltamaya inay ciyaaryahankaasi saxiixiisa gacanta kusoo dhigaan manchester united ayaa iyaduna sidoo kale waxa ay xafiltan kula jirtaa kooxda chelsea oo ciyaaryahanka la yidhaahdo lukaku ay labadooduba ku loolamayaan everton uu ciyaaryahankaas u ciyaaro waxa ay doonaysaa in ciyaaryahankan ciddii rabta inay kaxaysato amaba heshiis la gaarto ay bixiso lacag gaaraysa boqol milyan oo ganiga ingiriiska wararka qaar waxay sheegayaan in ciyaaryahan lukaku marka uu timaado labada kooxood ee manchester iyo chelsea uu jecel yahay inuu kooxda chelsea uu hore ugu ciyaari jiray ku laabto dad badan waxay u aanaynayaan sababta uu ku diidayo manchester united inay tahay macalinka morino oo aan uu kalsooni fara badan ku qabin dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee barcelonana waxa ay doondoonaysaa wiilka reer arsenaal ee hector ballarin oo labayo labaatan jirka ah asalkiisana barcelona ka yimid waxaana dad fara badan haatan ay leeyihiin macalinka ay dhowaantan soo gateen barcelona ee farbarde ayaa isagu ninka listiga kow ka ay doonayo inuu keensado inuu yahay wiilkaasi hector ballonin arsenaalna waxa ay keensatay wiil difaaca oo xulka qaranka ee waddanka la yidhaahdo bosnia u dhashay oo la yidhaahdo closanich ciyaaryahankaasi ayaa arsenaal waxa ay ku soo heshay si bilaasha kadib markii heshiiska uu kula jiray kooxda shalka ee waddankaasi ee jarmalku uu dhammaaday lama oga ciyaaryahankan sababta loo keenay inay tahay in la doonayo in lagu bedelo wiilka arsenaal laga yaabo inay barcelona ka ceshatay ee hector ballarin dhinaca kalena waddankan maraykanka kulan xiiso badan ayaa caawa ka dhacay oo dhinaca kubadda kolayg ah kooxaha cleveland cavaleris iyo kooxda kale ee golden state oo labadii lugood ee golden state gurigeeda kusoo badisay ayaa lugtii saddexaad waxay caawa ka bilaabanaysaa magaalada cleveland haddii aanay kooxda kubadda kolayga ee cleveland wiilkeeda labron jamesna ku duusha aanay badin waxay taasi keenaysaa in ay qarka u korto in koobka sanadkan laga qaado si kastoo ay noqotaba caawa ayaa laisu joogaa halka guushu ay aado dhegeystayaal xubintii ciyaar waa naginta waa mascado idla sida iyo nabadgelyo
waa hagaaga duhur wanaagsan iyo ramadaan mubaarak ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay haatana ku soo dhowaada qasiidadan nafyahay maansada dareeri kalyoobdeexoo duluuluc dibnow idinkuna dhawaaqa ha noqon sida dhagax dixeede dubaaxi jidhkow qushuucda dareen haybadda dareen haybadda rasuulka اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمدا اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمدا يا سر العلا يا سر الوجود محمدا dadkoo caqligii daboolmay samiyo caqligana la deyshay dadkoo caqligii daboolmay samiyo caqligana la deyshay dulmiga lagu falani taagyar xawrooyinka noo la duugo mugdiga dayixi ka saaray darkii nebi aadan oo dhan mugdiga dayixi ka saaray darkii nebi aadan oo dhan
qasiidadaasina waxay gebagabo tahay idaacaddayadii duhurnimo ibraah xasan daandurayahanoo ismaaciil safarjar idinla socodsiinaya tan iyo intayn afarta galabta hawada ugu kulmayno ramadaan kariim idilhaantima
jacaylkiya daaficiisu dubaaqa dubaaqa ka mayrni maayo jacaylkiya daaficiisu dubaaqa dubaaqa ka mayrni maayo allahuma salli cala muxamada allahuma salli